taliyaha saldhigga booliiska degmada jowhar dhame maxamed siyaad canjeer ayaa shir jaraa-id uu ku qabtay caasimada hirshabelle ee jowhar waxauu kaga hadlay halista uu leeyahay cudurka dilaaga ah ee covid nneteen iyo sida laga maarmaanka ay u tahay in laga taxadaro isagoo bulshada ugu baaqay in la joojiyo isku imaatanka sida goobaha lagu shaaxo shirarka iyo xafladaha arooska maanta waxaan halkaan sheekeynaya aada ku saabsan yahay sida aan uga hadli lahayn howlaha amniga wacyigelinta covid nneteen ee yani dhibaatooyinka dalkan ka jiro oo yani marata isumaatinka iyo waxyaabaha yani maaragtay dadka bulshada in laga ilaaliyo marka hore waxaan leeyahay magaaladan jowhar gobolka shabeelle dhexe gaar ahaan degmada jowhar waxa waaye waa amni waa magaalo fiican waa magaalo degan dadkeeduna dad xadaariyiin ahoo deganoo maasha allah iyo yani maaragtay bulshada booliiska aaday ula shaqaysaa haddaan nahay booliiska maamulka degmada dhammaan booliisku waxay noola dad bulshada waxay noola shaqaysaa si hufan marka waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad idinkoo mahadsan sida aad hadda bulshada ula shaqaysaan waa soo dhaweeyey saad booliiska ula shaqaysaan waa soo dhaweyhaynaa waa idinkula shaqaynaynaa cawee maalin idin taaganaa leyla wa naharan waxaa kaloo le anigoo halkan ka faa'iidaysanaya maalmahan sida aad la socotaan bulshada reer jowhar waxaa jiro cudurka covid nneteen waa cudur dilaaya bulshada khatar uu ku yahay waxaan rabnaa in maaragtay maaska la qaato waxaan rabnaa in sumaadka la yareeyo waxaan rabnaa in yani maaragtay howluhu ay noqdaan sidii loogu hortegi lahay oo dadkan isu kaasha lahay oo bulshada midqabkeeda aan uga fikri lahayn waxaa kaloo halkan ugu baaqayaa dadka raba inay yani maaragtay isu tagaan oo xoogaha xafladaha aroosyada maamulka gobolka iyo kan degmadu waxay kasoo saareen go-aana ayay kasoo saareen ay ku joojinayaan marka saa darteed waxaan leenahay ha laga fikiro isu imaadku isu imaadku khatar waaye dadku yay isu imaanin xaafadooda ha joogaano dhinaca kale dhame maxamed ayaa tilmaamay inay ka go-an tahay sidii looga hortegi lahaa cudurka dilaaga ah ee covid nneteen inta uusan ku faafin bulshada wuxuuna intaas raaciyey in goobaha ugu daran ee dadka ay isugu yimaadaan sida dugsiyada waxbarashada ay geeyeen agabka cudurkaasi looga hortago taliyaha saldhigga booliiska anigoo ah waxaan sameynay wacyigelin badanaan sameynay waxaan qaadnay qalabkii faraha lagu dhaqaaye waxaan geynay iskuullo waxaan geynay yani maarata saldhigga booliiska waxaan geynay meelaha inta badan dadku ay maritaanka u ahoo bulshadu ay maritaanka u ahoo ugu badan sidee toddobada geed waxaan ku baaqayaa marka cid kasta cid allaale ciddii maarata bulshada reer joodan isticmaalaan faraxalka ee isticmaalaan alcoholka ee isticmaalaan yani marata face maska waxaasoo dhan waxaan kula talinayaa inay yani maarata talada caafimaad wasaaradda talada wasaaradda caafimaadka ay soo jeedisay ay qaataan mar labaad iyo mar saddexaad arrintaan ayaan la dheelaysanin si kastaba ahaatee taliska ciidamada booliiska magaalada jowhar ayaa maalmahan wada dadaalo lagu xakameynayo cudurka covid nneteen oo kiisas ka mid ah laga helay jowhar